barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oad si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah saddex iyo tobanka bisha sebtembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ku dhowaad siddeetan dhallinyara oo magaalada galkacyo lagu soo xidhay tababar ku saabsan caafimaadka nolosha aas-aasiga ah ee ay ka mid tahay caafimaadku waa meeshaha ugu badan ee bulshadeennu ay baahi badan ka qabto marka waxaan dhammaan ardada ka soo baxday halkaan ugu baaqayaa in sanadka ugu horeeya ecanqaabaha kugu noqoto dhib ha kugu noqoto si voluntary ah isbitaalaadka looga hoosgalo waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa ariyari ka taagan suuqa xoolaha boosaaso oo saamaysay dhallinyarada ka ganacsata hilibka dhinaca heesaha waxaa maantana aan idin haynaa adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka xawaaraha dabaylaha ay wadato duufaanta florence ayaa yaraaday iyada oo ku soo siqaysa xeebaha bari ee maraykanka hase yeeshee dadka saadaaliya cimilada ayaa ka digay in cabirka duufaanta iyo awoodda ay leedahay ay soo rogi doonaan daadad xoogan oo halis gelinaya nolosha dadka ku nool gobolada north carolina iyo south carolina ayaa haysta ilaa iyo maanta in ay kusoo gebagabeeyaan diyaargarowgooda oo ay ka baxsadaan marinka duufaantan qiyaastii toban milyan oo qof ayaa ku nool deegaanada ay saameyn doonto duufaanta xarunta duufaanta qaranka mareykanka ayaa rajeyneysa in dabaylo xoogan oo ay wadato duufaantan ay soo gaarto meel u dhow xuduudda labada gobol xili dambe oo khamiista maanta ah ama saacadaha hore ee jimcaha marka duufaantan ay ka dhaqaaqdo gobolka waxaa la filayaa in ay reebto dhibco roobaad gaaraya konton ilaa iyo shan iyo toddobaatan sentimitir iyada oo meelaha qaarna laga filayo ilaa iyo boqol sentimitir duufaanta florence ayaa wadata dabayl ugu badan xawaaraheedu uu gaari doono boqol shan iyo toddobaatan kilomitir saacadiiba
dowladda maraykanka ayaa ugu hanjabatay cunuqabatayn inay saari doonto ruushka iyo cid kasta oo isku dayda inay mustaqbalka farigeliso doorashooyinka maraykanka madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay arbacadii xaalad deg deg ah oo qaran isagoo sidoo kalena saxiixay amar madaxweyne cunuqabateyn xoogan oo dhanka dhaqaalaha iyo ganaaxyo kaleba saaraya koox kasta waddan kasta iyo cid kasta oo isku dayda inay farageliyaan doorashooyinka maraykanka nofembar lixdeeda la ballansan yahay amarka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo uun ay sideed isbuuc ka harsan tahay inta aysan dadku u dhaqaaqin goobaha codbixinta doorashooyinka dhexe ee maraykanka
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington ku dhowaad siddeetan arday ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa toddobaadkan magaalada gaalkacyo loogu soo xiray tababar hal sano ah oo lagu bartay daruus la xiriirta caafimaadka warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
ku dhowaad siddeetan dhallinyaraha oo dhammaysatay barashada caafimaadka ayaa loo qabtay xaflad lagu soo bandhigaya dhallinyaradii dhammaysatay waxbarashada kuwa oo muddo sanad ah waday barashada caafimaadka gudoomiyaha ardada macadka r b s ee dhallinyarada ay ka qalinjibiyeen islamarkaana ka mid ahaa dhallinyaradii loo qabtay xafladda qalinjibinta ayaa ka hadlaya muhiimadda waxbarashada ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed runtii mahaddaas markaa talabaad anay noocaas ka dhe maamuleheenii maxamed faarax ooyo iyo waalidiinteena intaan soo gara taagnaa runtii maantay waal walba oo halkaan fadhiya wuxuu dareemayaa farxad iyo rayrayn taasina ay u soo jiiday inuu ilmihiisa alla doontay waxbarasho iyo aqoon sida hadda uu u anfici lahaa oo u garab istaagi lahaa oo ugu nasan lahaa runtii dhallinyaradeena maanta ka qalab jabinaysaa waxaanu kula dardaarmayaa inaan mar walba waxbarashadeena aad sii wadataaniin suldaan cabdi jaamac ayaa sheegaya in barashada caafimaadka ay tahay mid baahi weyn loogu qabay gobolka mudug waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xalfadda qalajebinta ardayda caafimaadka oo ah meel aas-aasiya oo bulshada reer gaalkacad ay u baahan yihiin in miro badan lasoo saaro dadkuna ay ka faa'iidaystaan geedo badan loo abuuro inta badan macallimiinta iyo maamulka marka iskoolaha dadka ay soo saaraan dadka ku nacafiyaa waxa weeye qofkii lasoo saaro nolosha aas-aasiga ah ee ay ka mid tahay caafimaadku waa meeshaha ugu badan ee bulshadeenna ay baahi badan ka qabto marka waxaan dhammaan ardada ka soo baxday halkaan ugu baaqayaa in sanadka ugu horeeya canqaab ha kugu noqoto dhib ha kugu noqoto si voluntary ah isbitaalaadka looga hogalo waana mahadsanta maxamed xuseen lafoole guddoomiyaha ubaxa dhallinyarada caasimada soomaaliya oo ka mid ahaa dhallinyaradii ka qayb gashay xafladda qalinjibinta ayaa ka waramaya iskuduubnida dhallinyarada mudug inay suurtagal ka dhigtay ka qaybgalka xafladda ka dhacaysa magaalada gaalkacyo sharaf ayay noo tahay inaan gaalkacyo nimaano annaga haddaan nahay reer koonfur wixii aan jeclaysano maxaan dhahnaa mataqaanaan hana loo geeyaan dhahnaa marka annaga hadda waxaan dhahnay gaalkacyo inay shidantahay aragnay oo dhallinyaradeedii isku duuban yihiin oo aysan maanta ahayn laba qaybood ay isku tahay gaalkacyo gaalkacyo oo dhalin isku duuban ay jirto waxaan rabay inaan munaasabaddan ama madashan inaan uga faa'iidaysto laba arrimood marka koowaad magaalada gaalkacyo waa magaalo qadiimi ah oo run ahaantii saamayn ku leh waddanka soomaaliya oo dhan saamayn ku leh waaye sidaas daraaddeed dhalinyarada percentageka dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaan ka mid nahay bulshooyinka adduunka ugu dhalinyarada badan sidaasay tahay annaga haddaan dhalinyaro soomaaliyeed aan nahay waxaan la daalaadhaceenaa oo dhib nagu haya mar walba in aysan fursado waaweyn ka jirin dalkeena oo dhalinyaradu ay haystaan waxaa muhiima marka inaan su-aalo badan aan isweydiino oo ay ka mid tahay mar koowaad maxaa maxaa keena caqabadaha in dhalinyarada aysan saamayn weyn waddankooda ku yeelan maxaa keena inaan su-aalahaas isweydiino marka xigta maxaa keena in dhalinyaradu ay ka muuqan weyso masraxyada waaweyn ee dalkooda inay ka muuqan waayaan maxaa keena ayagoo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ah kormeeraha waxbarashada gobolka mudug ayaa dhallinyaradii dhammaysatay waxbarashada caafimaadka u jeediyey hadallo dardaaran ah qofku muxuu qabtaa goormuu wax qabtaa wuxuu wax qabtaa marka uu naftiisa au u dareento inuu kalsooni waxbarasho helo marka naftiinnii baad go'aamiseen naftiinnii baad ii keen marxaladdaad soo gaarsiiseen marka waxaanu aada u rajaynayaa nafaf kalena inaad difaacdaan sidaas ayaan u rajaynayaa maxaa waay hadda intaa ii keen lagu baray ha u qaadan in layska gaasiiyey waa amaaco weye waa day weye waa lagugu leeyahay dadkaadaa kugu leh cusbitalladadaa kugu leh dadka sidaad ii keen gargaarka ugu fadinaysid baa kugu leh marka taasna la soco hana beer darayn oo haddii aad jaanis kala weydid waxa weeye jaamacaddaadii heerkaagii jaamacad meeshaadii ka wado ardada kalena ku dayasho ayaan dareemayaa dadka waalidiinta waxaan leeyahay kalsooni dhab ah ubadka siiya una tilmaama macadku inuu yahay warshadeennii inoo soo saaraysay dadka dugsiyada kale waxa weeye waa waxbarasho musalsal ah laakiin tan tan waxa weeye waa u hor naftaada weye waa aqoon la doonayo nolosha in la xidhiidho aad baad mahadsantihiin waa markii ugu horreysay oo tiro dhallinyaro ah oo intaa la eg ay dhammeeyaan barashada caafimaadka waxaana dhallinyarada laga sugayaa inay qayb ka noqdaan howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya goobaha caafimaadka gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a arigii loo iibgeyn jiray suuqa xoolaha lagu iibiyo ee magaalada boosaaso ayaa yaraaday taasoo sabab u noqoto in uu sidoo kale qaaliyabo hilibka lagu iibiyo suuqyada magaaladaas arrintan ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dhallinyarada ka ganacsada hilibka ee magaalada boosaaso warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf halkan waa suuqa kawaanka hilibka ee magaalada boosaaso waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka jiray hilib la-aan waxayna sabab u noqotay in qiimaha xoolaha uu sarakacu ku yimaado waxayna saameen arrimahaasi ay ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku sugan magaalada suuqan oo ay joogaan dhallinyaro nolol maalmeedkooda kala soo baxa hilibka ayaa sheegay in saameyn noloshooda ay ku yeelatay ari la-aanta ka jirta boosaaso iyo sara u kaca qiimaha islamarkaana faa'iidadii ay heli jireen aysan wakhtigan helin maxamuud xaaji cismaan ayaa ka warramaya
wallaahi saameyn dad badan bay ku yeelatay anagaa ka mid ah kula hadlaya saameynta nagu yeelatay macnaheedu neefkii anaga joornaati afar boqoloo ku saddex boqol baa lagu qaadan jiray hadda xoolihii ma gadmayaan neefka inaa iska yaray dantaa ku khasbayso oo aan ka dhigto neefkaa keligay qala jiray laba qof inaan ku qaybsano oo joornaatigayga meesha hoos u dhac ku imaado macnaheedu laakiin magaalada markay kala socoto aniga neef aa gadi jiray suuqii ka dhaqdhaqaaqo laba neef baa ka dhigan jiray haddeerna wallah waa la yaaban yahay hadda waa dareemaysaa macni gurigaagaa ka dareemaysaa hilibsaa u cuni jirta hadda uma cunti waxaa laga yaabaa muskiilada baastada ama muskiilada bariiska timin hilib markay qofka xaaska ee soo gado bacraqay inay ku darto bariis ay ku madoobayso marka xaaladdaas kawaanleyda dhan macnihi dhibaato uma keena shacabka haddaa dhibaatay ku haysaa wallahi shaqada saanaa naga daacadda ee saaxiib inaa boosaas ka cararnaa ku dhownahay xoolihii oo la waayey geella-aan oo jirta kiilada laba boqoloo kun la gadaayo macneheed waa ku wareersana waxaa samaynaa garla-ana wallahi waad dareemi kartaa kiilada hilibka boqol iyo toban boqol labaatan baa la gedi jira haddeerna laba boqoloo kun buu marayaa macnehe kiilada Differen- differensiga u dhexeeya waad dareemi kartaa hadba naaga waxaa arkaysaa biilka boqol kun loo soo siiyaa ruuxa hilibkana konta kun baa la gadaa macnehe konta kun naagta biilka haddaa u siisid oo maanta soo qaadato suuqa la soo gasho waxaa laga yaabaa ruuxa hilib hadday gato konta kunna waxaa u soo hara waa konta kun ma baastay ku gadaa mise nyaanyay ku gadaa mise qadii quraacay ka dhigtaa wallahi shacabkii annaga madaxa iskugu jirnaa faadumo siciid cabdi ayaa sheegtay in shaqada ku shaqaynta hilibka ay nolosha uga soo saari jirdhay qoyskeeda islamarkaana waxbarashada ay uga bixin jirdhay dhallinyarada ay dhashay waxayna ka warramaysaa sababta sarawkaca ugu yimi qiimaha xoolaha iyo weliba horay qiimaha looga siin jiray xoolihii way nagu qaaliyoobeen xooli qaaliyay nagu noqdeen yaa xooli aad iyo aad bay noogu noqdeen neefkii boqol doolar kamaba degayo markan ugu yaraata waa toddobaatan yaa waxa weeye dayar waa hadh miskiin waa har curyaan waa har yaa qof qoys yari waa har meel aan halkaa ahayn wax noogama soo geli jirin qiimaha xoolaha neefkii boqol doolar buu maray dayar maxay ku ciriqaysaa marka doolarkii meeshu maray wada daasadaha ah yaa iyo nimanka xoolaha keensadaba wax kaloo ciriqaya lama hayo awal maxaana laga siin jiray waxaana laga siin jiray malyan malyan afar boqol malyan laba boqol malyan saddex boqol malyan iyo maxaayday saddex boqol malyan wax yar baan laga siin jiray haddaanu hiblanahay si gaara oo gaara waayo hooyooyin baanu nahay jaamacadihii baanu korinaa ciyaalkii baanu korinaa waxa weeye keedii waa doolar waxa weeye layrkii waa doolar biyihii waa doolar cunadii waa doolar neefkii waa doolar waa taaganna waaweynkii aniga kuwii maaragtay mar hilibka ila soo galay oo kalluunka aaday waxay u aadeen waawadi weeye neefkaas halka qalay waa ka halka iyo arrintani waxay saamaynta ugu badan sarawkaca qiimaha hilibka ay ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku sugan kaamamka magaalada boosaaso magacayaa faadumo daahir oo colaad ah oo haddana ahay adeegto aan waxba haysanin oo maxaan lahaa ii sheeg markii nala siiyey biilka aan hilibka aana gooni karin oo hilibka nala dhahaya qaali xoolii oo qaali ah xoolii oo qaali ah maxaa lahaa hilibkii oo qaali ah iyo lacagtii oo doolar nalagu xujaynayo waxaa weeye annagana waxba uma haysano waxaan nahay danyar sabaa garan maadaama aan danyar nahayna waxaa yaa ani waxaan qabtaa maxaa lahaa gurijoog baan ahay maadaama gurijoog aan ahayna dee waa iska xamaashaa xaafadaanka ee ka xamaashaa waxaan soo helanay markaan dhahay suuqaa soo adeeg aan dhahana doolarkii waa qaali hilibku waa igu qaali boqol kun baa soo helaa boqolka adeegii ciyaalkii dugsigoodii iyo wixii ima dhamo si kastaba ha haatee suuqa gudaha markaa u gasho waxaa inta badan arkaysaa haween badan oo ka ganacsan jira hilibka oo miisaska ay ku qali jireen ama ay ku iibin jireen hilibka oo bannaan kuwaas oo ay sheegeen qaar ka mid ah haweenka aan halkan kula kulmay in haweenkaasi kale ay u wareegeen iibinta kalluunka oo ka qiimo yar sarawkaca xilligan hilibka yuusuf maxamuud v o e boosaaso mahadsanid yuusuf dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo aamina afrig
digiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo ciddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wandaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo
caanaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo anaa wadi kara sandiisa dhammaan walwaali maayo wanaaganigo karaaya waxyaalahu quudi maayo caanaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo anaa wadi kara sandiisa xumaan walwaali maayo wanaaganigo karaaya waxyaalahu quudi maayo
haddaan wacaney haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaay
haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
heestaasi macaan iyo codadka cawaale aadan iyo aamine afriigna aan intaasi kaga gudubno haatanna wararkii ugu dambeeyey iyo ciyaaraha waxaa inoo hayay jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsan tahay nuur waxaa dhawaanahan baa dhacayay kulamo ka tirsan dalalka dunida oo kulamo saaxiibtinimo ay dheelayeen waxaase toddobaadkan dib u soo laabanaya horyaalada kala gedisan ee yurub balse laliigaha dalka sbain inta aynan ku hormarin aynu ku horumarno kooba delarey koobka loo yaqaan ee dalkaasi sbain kulamo ayaa dhacay maantana kulamo kale ayaa dhici doona balse kulamadii shalay dhacay waxaa ka mid ah naadiga ebro iyo real murshia oo wada dhilay golola'aan brejo ayay ku kala tageen naadiga ontient iyo real juana oo wada dhilo gooli gool ayay sidoo kale ku kala tageen oo cid markaasi dhibcaha way kala qaybsadeen waxaa kulmada maanta dhici doona ka mid ah oo kooxoy isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee albaset ayaa la dheli doontaa lugo naadiga numensian waxay la dheli doontaa sporting gijon granada iyo elche ayaa dheli doona las palma ayaa la dheli doontaa naadiga rayo horyaalada kala gedisan ee yurub horyaalkaasi dalka ingiriiska ayaa kulamo laga ciyaari doonaa naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur waxay la dhili doontaa naadiga liverpool kulan dhici doona sabtida naadiga barnmouth waxay la dhili doontaa leicester city sidoo kale chelsea ayaa la dhili doontaa naadiga cardiff city harrisville town iyo crystal palace ayaa wada ballansan naadiga manchester city ayaa waxay la ciyaari doontaa naadiga fulham newcastle united waxay la dhili doontaa naadiga arsenal halka kulanka ugu dambeeya sabtida dhici doona inuu yahay naadiga watford oo martigelin doonta naadiga kubadda cagta ee manchester united zeriada dalka talyaanigana naadiga inter ayaa kulan xiiso badan waxay la dili doontaa naadiga barma napoli iyo fiorentina ayaa sidoo kale wada ballansan frosenin iyo zamdoria ayaa wada dheli doona spain dhinaca haddii aynu mar kale ku laabanno waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga atletico madrid ayaa la dheli doontaa naadiga eber real sociedad waxay la dheli doontaa naadiga kubadda cagta ee barcelona wuxuuna ka mid yahay kulankaasi kulamada xiisaha badan ee dhici doona maalinta sabtida horyaalka dalkaasi spain balse valencia waxay la dheli doontaa naadiga real bats atletico bilbao iyo real madrid ayaa dheli doona kulamadaasi dhammaantooda waa kulamo dhici doona maalinta sabtida jimcaha waxaa dheeli doona hal kulan rayo vayakano ayaa la dheli doontaa naadiga veska dhinaca iyo dalkaasi faransiiska nis ayaa la dheli doontaa ren naadiga kubadda cagta b s g na waxay la dheli doontaa st entian kulamadan waxay dhici doonaan maalinta brita bundesligaha dalka jarmalka brusha dortmund waxay la dheeli doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga kubadda cagta ee entracht frankfurt kulamadaasi waxyaabaha kusoo kordha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha ee soo socota dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed ismaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna inta aanan idiin soo qabanin heesta barnaamijkeena ugu dambeysa bal aan idiin dulmaro qodobka ugu weyn wararka caalamka xawaaraha dabaylaha ay wadato duufaanta florence ayaa yaraaday iyada oo ay kusoo siqayso xeebaha bari ee maraykanka hase ahaatee dadka saadaaliya cimilada ayaa ka digaya in cabirka duufaanta iyo awoodda ay leedahay ay soo rogi doonaan daadad xoogan oo halis gelinaya nolosha dadka ku nool gobolada north carolina iyo south carolina ayaa haysta ilaa maanta inay kasoo gabagabeeyaan diyaargarowgooda oo ay ka baxsadaan marinka duufaantan qiyaastii toban milyan oo qof ayaa ku nool deegaanada ay saameyn doonto duufaanta xarunta duufaanta qaranka ee maraykanka ayaa rajaynaysa in dabaylo xoogan oo ay wadato duufaantan ay soo gaarto meel u dhow xuduudda labada gobol xilli dambe oo khamiista maanta ah ama saacadaha hore ee jimcaha marka duufaantan ay ka dhaqaaqdo gobolka waxaa la filayaa in ay reebto dhibca roobaad gaaraya konton ilaa iyo shan iyo toddobaatan sentimitir iyada oo meelaha qaarna laga filayo in roobku dhibcihiisu ay gaaraan ilaa iyo boqol sentimitir duufaanta florence ayaa wadata dabayl ugu badnaan xawaarahoodu uu gaari doono ilaa iyo boqol shan iyo toddobaatan kilomitir saacadiiba
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayey qodobada wararka ugu dambeeyey ee caalamka halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal dhinacii heesaha haddaan mar kale ku laabanno waxaan idiin soo qabanayaa fanaanka axmed rasta iyo mid ka mid ah heesihiisii ugu dambeeyey ee uu ku luuqayo heestan khatra ayaa la yidhahday dhegaysi habboon
ayaha edabtiyo xishoodu quman amase lagu laray qadari gaban hanaan adiga lagu qorayo mar wadi qarnigaada qadray tahay si lagu xusho haween qurux hayaha edebtiyo xishooda qulman haddii lagu xusho haween qurux hayaha edebtiyo xishooda qulman amase lagu laaray qadarin kabadh hanaan adiga lagu qirayo marwadi qarniga qadray tahay kubaad tahay qalanjo gaariya qoyski ku dhala ahaa qaran qara dadku kortaa qaari aho marwadi qarnigaada qadray tahay kubaad tahay qalanjo gaariya qoyski ku dhala ahaa qaran qara dadku kortaa qaari aho marwadi qarnigaada qadray tahay qabowgayuba iyo hadaaftumo buraha galgaliyo qandala dhahan lasqore badhan baad u tahay qorax sanaa quruxdeedi baad tahay marwadi qarniga marwadi qarniga katray tahay qabowgayuba iyo hadaabtiro buraha galgaliyo qanta la dhahan lasqore badhan ba aad u tahay qorax sanaa quruxdeedi baad tahay marwadi qarniga marwadi qarniga katray tahay in lagu qoray murtida qalin amaan kudha looga dhigay qodob haddii lagu qoray murtida qalin amaan kudha looga dhigay qodob qiyaastii adaa u helay qayb adaa u horeeya qayrkaayo marwadi qarniga ada qadray tahay haddii lagu qoray murtida qalin amaan kudha looga dhigay qodob lagu qoray martida qalin amaan kula looga dhigay qodob qiyaastii adaa u helay qayb adaa u horeeya qayrkaayo marwadi qarniga ada qadray tahay qofkaa la degtaa isiibsadayo qayaha adiga u mudan dumado qurashti adaa ka gale kow marwadi qarnigaada qadray tahay qofkaad la degtaa isiibsadayo qayaha adiga u mudan dumaro qurashti adaa ka gale kow marwadi qarnigaada qadray tahay qabowgayuba iyo hadaaftumo buraha galgaliyo qankala dhahan lasqore badhan baad u tahay qorax sanaa quruxdeedi baad tahay marwadi qarniga marwadi qarniga qadray tahay qabowgayuba iyo hadaaf heestaasi qadra iyo fanaanka axmed rase ayaa dhegaystayaal kusoo gebagabaynay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiiyey jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta waxaanu ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
buraha galgaliyo qankala dhahan lasqore badhan baad u tahay qorax sanaa quruxdeedi baad tahay marwadi qarniga marwadi qarniga qadray tahay qabowgayuba iyo hadaaftigo gudaha kalkaliyo